أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo toban iyo afaraad ee suuratulmaa-ida ka mid ah waxaan soo haynay xawaariyiintii codsigii ay codsadeen in rabbi subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyo xeero oo markaa xeeradaasna ay ka cunaan samada xaggeedana laga keeno oo markaa qalbigoodana uu ku dego ayna ka cunaan nebigoodii nebiyullaahi ciisa calayhi salaatu wasalaam inuu run u sheegayna markaas ay caynal yaqiin ay ku ogaadaan ama ay ku arkaan taas ayaa marka qisada maa-idada ayaa soo socotay marka qaala ciise bnu maryama qaala wuxuu yidhi ciisaa waxa uu yidhi ciise ibnu maryama ina maryamo ahaa allaahuma yaa allaahu allow rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow ansil deji calaynaa annaga korkeenna maa-idatan xeero dusheenna kusoo deji minasamaa'i samada xaggeeda uga soo deji ama maa-idada oo minasamaa'i xeerada oo minasamaa'i samada xaggeeda ka ahaanayso maaxeerada oo takuunu ahaanayso lanaa annaga noo ahaanayso ciidan wax lagu farxo farxad iyo raynrayn noo ahaanayso liawalinaa keenna hore u ahaanayso wa aakhirinaa iyo keenna dambe wa aayatan aayadna ahaanayso aayadda oo minka xaggaaga ka ahaatay mucjiso adiga xaggaaga ka timidna ahaanayso warsuqnaa na arsuq rabbiyow wa anta adiguna khayruraasiqiinaad tahay inta wax arsuqdo kan ugu khayr badan qaala allaahu alla wuxuu yidhi innii aniga munasiluhaa midkii soo dejinayaan ahay calaykum korkiina kusoo dejinayo faman qofkii yakfur kufriyo bacdu bacda nusuulihaa soo degiddeeda ka gadaale qofkii kufriyo minkum xaal ou idinka idinka mid yahay minkum xaal uu idinka idinka mid yahay fa innii aniga ucadibu waan cadaabayaa hu isaga cadaaban cadaab ayaan cadaabayaa cadaabka oo laa ucadibu aanan cadaabaynin hu isaga yacni tacdiibkaas aanan cadaabaynin axadan axad axadka oo min alcaalamiina caalamiinta ka mid ah markii ay codsadeen xawaariyiintii sidaa ayaa rabbi nebiyullaahi ciisa marka uu allah subxaanahu watacaala uu ka baryey inuu soo dejiyo maa-idada qaala ciisaa ciise wuxuu yidhi ibnu maryama ina maryam ciisihii ibnu maryama ahaa allaahuma yaa allaahu allow ansil deji calaynaa annaga korkeenna maa-idatan kusoo deji maa-ida xeero xeero marka cunto ay ku jirto ay ka cunaan ay rabaan marka oo samada xaggeeda ka imaanayso maa-idada oo minasamaa'i samada xaggeeda ka ahaanayso marka jaari majruurka minasamaa'i ee sifa inta laga dhiga kaa-in waa lagu tacallujin karaa waxaa kaloo bannaan minasamaaida in lagu tacallujiyo ansil samada xaggeeda kasoo deji markaasaa la yidhaahdo labadaba marka way bannaan tahay markaa nebiyullaahi ciisa waxaa la yidhi marka waa qubaystay laba ragcuu tukaday madaxuu foorariyey yacnii araggiisii ayuu hoos u laabay waa ooyey markaasuu allaahuma rabbanaa ansil calaynaa maa-idatan min asamaa'i uu yidhi ayb takuunu lanaa maa-idada oo xeeradaas oo takuunu ahaanayso lanaa annaga noo ahaanayso ciidan ciid ciid macnaha hadda waxaa laga wadaa ay suruuran wa faraxan farxad iyo rayn rayn noo noqonayso ilaa ciidda luqatan waxaa la yidhaha farxadda soo noqnoqoto min caada yacuudu ci- weeyaan waxa marka uu soo noqnoqdo farxad soo laablaabato ee, yaa waxaa la yidhaahdaa marka ciid ayb marka macnuhu wuxuu ka dhigan yahay caa'idatan min allaahi calaynaa mid alle xaggiisa nooga soo noqoto oo noogu soo noqoto xujo iyo iyo burhaan ayb ciidda marka yowmu suruurkana ciid waa la yidhaahdaa maadaama ay soo farxadda la soo noqnoqoto halkan hadda marka macnaheedu waa maalin aan ciid ka dhiganno ama inay ka wadaan ee, farxad marka ciidda un hadda laas waxaa iyada marka ku dhex jiro in laga laga rabo oo laga macnaynayo farxad marka noo noqoto liawalinaa kuweenna hore keenna hore iyo wa aakhirinaa keenna dambe marka koodii horena de farxad waxay ugu noqonaya waa arkayaa kooda dambena waa maqlayaa khabarkeeda iyo qisadeeda uu maqlayaa marka kii horena farxad bay u tahay kan dambe oo ku abtirsado diinta nebiyullaahi ciisana farxad waa u tahayoo maxaa yeelay wuu maqlayaa arrintaas iyadaana marka ciidan liawalinaa wa aakhirinaa sida taas waay marka waayatan aayad noqoto aayadda oo minka adiga xaggaaga ka ahaatay mucjizana noqoto oo adiga xaggaaga ka ahaatay warsuqnaa ilaahuna arsuq maa-idada hadda waxay usoo deg waxay u dalbadeen inay wax ka cunaan waay ee risqiga allah mar walba marka risqiga alle inuu u darariyo oo wax wanaagsan uu ku arsuqo ayuu marka weydiisanayaa warsuqnaa na arsuq wa anta adiguna khayruraasiqiina tahay inta arsuqda kan ugu khayr badan sidaabaa marka nebiyullaahi ciisa uu yidhi qaala allaahu alla wuxuu yidhi markaa inii aniga munasiluhaa xarafkan laba qiraa'a ku jirto munasiluhaa iyo munsiluhaa macno ahaan marka waa isku mid midna anzala ayaa laga bixiyey ka kalena nazala munasil marka la yidhaahdo takraar iyo wax soo noqnoqday inay tahay baa laga fahmaa ayb qaala allaahu alla wuxuu yidhi inii aniga munasiluhaa midkii soo dejinayaan ahay calaykum korkiina kusoo dejinayaan ahay meeshan baa marka culimmada qaarkood intooda badan waxay ka fahmeen maa-idada in la soo dejiyey xeeradaas in ilaahay dhulka keenay uu soo dejiyey ayay ka qaateen waayo mar hadduu alla yidhi qaala allaahu inii munasiluhaa waan soo dejinaa hadduu yidhi ilaahay ballantiisa waa oofina ayb ee mujaahid iyo bacdi ahlilcilmina waxay yidhaahdeen maa-idada xeerada lama soo dejinin ee marka yacni shardi baa lagu xiray oo faman yakfur bacdu minkum fa inii ucadibuhudaas dambe ayaa waxaa ku jira maa-idada waa soo dejinayaa laakiin markaan soo dejiyo qofkii kufriya waa la cadaaba sidaa markii la yidhi bay marka waxay yidhaahdeen maya cadaab uma toog hayno naga daaya hana laga daayo lama soo dejinin marka binaan calaa haada mujaahid marka isagu sidaas u dhahayaa ee axmed shaakirna cumdatu tafaasiirka iyo isaga wuxuu yidhaahdaa waxaad moodaa inuu u iishay inaan la soo dejinin wuxuuna cillo uga dhigay haddii la soo dejiyey kutubta anaajiisha ay haystaan nasaarada ayaa lagu arki lahaa buu yidhi khabarulmaa-idana maba ku taallaba bayballada oo hadda marka anaajiisha kirishtaanka oo iyagu ay haystaan ma ku qorna qisadan maa-idada dhanba maba ku taallaba ee inay qariyaanna lagama yaabuu leeyahay sababtoo ah mas'aladan oo kale ayaga waxay ku faanaanayba noqo lahaydba nacam arrin marka yacni ay ku faanaanoo iyaga manqabo ay ugu jirto waaye ma aynan qari lahayn marka wax kutubtoodii dhan laga waayey ayagiina aynan war u haynin yaa waxay tusaysaa inaan la soo dejinin sidaas isaga ku tegey laakiin de nasaaradaani awalba waxa ay qorayaan gacmahooday ku qortaan dad yacni aan cilmi iyo waxu saaxiib ana ma ahaynoo dad jahligu ka qaalib yahay bay ahaayeen mar haddii qur-aanku uu sheegayna inay qisadu jirto dabcan marka qisada ma dhac ma jirtaa mase ma jirta layskuma haayo laakiin ma la soo dejiyey waay waxa laysku haayo marka aktaru ahlilcilmi iyaga waxay leeyihin waa la soo dejiya daahirka aayadda qaala allaahu inii munasiluhaana sidaasuu keenaa bay dhaheen baqowi marka waa ishaaray arrintaasoo wuxuu yidhi wakhtalafa alculamaa'u fi lmaa-idati culimada waxay isku khilaafeen buu yidhi xeeradaas hal nasalad am laa ma soo degtay mase maya faqaala mujaahidun wاlxasanu lam tanzil ma soo degin lianna allaha caza wajalla lamaa awcadahum markuu alla u goodiyey calaa kufrihim gaalnimadooda darteed uu ugu goodiyey bacda nusuuli lmaa-idati marka ay soo degto maa-idada kadib khaafuu way cabsadeen an yakfura bacduhum inay qaar gaaloobaan fastacfaw hana laga dhaafay dheheen marka wa qaaluu waxay yidhaahdeen laa nuriiduhaa ma doonayno falam tanzil ma soo degin marka ee wa qowluhu inii munasiluhaa calaykumna yacnii in sa'altumaa u qadaran haddaad weydiisataan ood ku adkaysataan waa soo dejinaa markaa wuxuu yidhi wasaxiixu aladii calayhi lakharuuna laakiin sida saxiixa oo ay culimmadu u badan yihiin annahaa nasalad waa inay soo degtay liqowlihi tacaalaa inii munasiluhaa calaykum walaa khulfa fii khabarihi alla khabarkiisana ballanka baxyo ma laha litawaaturi اlakhbaari fiihi can rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam wasaxaabati waataabiciin akhbaarteedana waa waxuu leeyahay saxaabadii iyo nebigiiiyana waa laga maqlay inkastoo asaaniidda marka kuwa nebiga sal l slam iyo war la gelin karo oo axaadiidta markaa la wariyey waxaaba ka mida ina ashadda annaasi cadaaban dadkan ugu daran xagga cadaabka yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha man kafara waa qofkii gaaloobay min asxaabi ilmaa-idati oo asxaabulmaa-idada ka mida waalmunaafiquuna iyo munaafiqiinta iyo wa aalu fircawn reer fircawn marka reer fircawn iyo kuwa maa-idadan markay soo degtay kadib kufriyo kufriyey iyo munaafiqiinta marka taana waxay tusaysaa maa-idada marka in la soo dejiyey oo dadka qaar ay ku kufriyeen oo cadaabkooda uu daran yahay amaa qowluhu tacaalaa wayowma taquumu saacatu adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab iyo aayaddan ma isdiidayaan waayo kuwaanna ashadda alcadaab ay ku jiraan kaasna ashadda alcadaab uu ku jiraa halkan xadiid ayaana jamciyeyo ina ashadda annaasi cadaaban yowma alqiyaamati man kafara min asxaabi ilmaa-idati wاlmunaafiquuna waalu fircawn marka ma dhihi yacnii cadaab aanan cadaabin caalamiinta mid ka daran cadaabkaas ayuu alla yidhi subxaanahu watacaala cadaab ka daran waa la siman yihiin marka ma ka darna amase laa ucadibhu axada min alcaalamiinada in la qeydo caalamiin zamaanihim la dhaho zamankii ay jireen kuwaas beeniyey maa-idada markii la soo dejiyey kadib waqtigii ay joogeen cid ka cadaab kululeyd ma jirin de fircawnna waqtigay joogeen ma joogin isagana si kastoo loo dhiga marka aayadda iyo aayaddaa wax iska hor imaana maba ahan banaan ayb qaala allaahu alla wuxuu yidhi innii aniga munasiluhaa midkii soo dejinayaan ahay calaykum korkiina kusoo dejinaya faman qofkii yakfur kufriyo bacdu bacda nusuulihaa soo degitaankeeda ka gadaale minkum xaal ou idinka idinka mid yahay fa innii aniga ucadibuhu waan cadaabayaa cadaaban cadaab ayaan cadaabayaa cadaabka oo laa ucadibu aanan cadaabaynin hu tacdiibkaas axadan axad aanan cadaabaynin axadka oo min alcaalamiina ka mida min caalami zamaanihim ayb xadiid kalena marka waa soo aroorayoo waxaa la yidhaahdaa baqowi laftiisa marka waa ishaarayo laa ucadibuhu axada min alcaalamiina yacni caalamiin zamaanihi fajaxada alqowmu waa diideen wakafaruu way kufriyeen bacda nusuuli lmaa-idati maa-idada markay soo degtay kadib famusikuu qiradatan wakhanaaziir qoladii kufrisay daanyeero iyo doofharaa laga dhigay qaala cabdullaahi bnu camrin waxau yihi ina ashadda annaasi cadaaban yowma alqiyaamati almunaafiquuna waman kafara min asxaabi almaa-idati wa aalu fircawn sifadeedana waa isku khilaafeen mufasiriinto camaar bnu yaasir waxaa wari waxaa laga wariyey can rasuuli illahi sal l slam annahaa nasalat khubsan walaxman muufayi hilib ayay la soo degtay ayb waqiila lahum waxaa lagu yidhi inahaa muqiimat lakum maa lam maa lam takuunuu watakba-uu waa idiin joogto ayay idiin noqonaysaa haddaydnan khiyaano falin oo aydnan qarsanin famaa madaa yowmuhum maalinkooda ma teginba xataa khaanuu wakhaba-uu ilaa ay khiyaaneen oo ay qarsadeen famusikuu qiradatan wakhanaaziir dabari tafsiirkiis iyuu kusoo saaray xadiidka laakiin marfuucnimadiisa waa la isku haystaa adoo aahaar badan buu baqowina halkaa marka ku dhigay ayb waid qaala allahu yaa ciise bna maryama a anta qulta linnaasi اtakiduunii waummiya ilaahayni min duuni اllaah wadkur xus id waqti qaala allaahu alla uu yidhi yaa ciisa ciisow ibna maryama ina maryamo ahay ibna maryama ahaa a anta adiga miyaa qulta yidhi linnaasi dadka ku yidhi ittakiduunii iga dhigta aniga iyo wa ummii hooyaday ilaahayni laba macbuud iga dhigta min duunillaahi kuwaasoo min duunillaahi alla sokadi ah ma dadka adiga miyaasaa ku yidhi qaala wuxuu yidhi nebiyullaahi ciisa subxaanaka nasahnaantaada ee nasahnaan baa kuu sugnaatay iyo hufnaan waa ku hufayaa maa yakuunu lii iima ahaanin aniga oo iima dhab laha iimana habboona mana ii aha an aquula inaan dhaho maa shay laysa lii ani ounan iigu sugnaanin bixaqin wax xaqa aanu iigu sugnaanin aanu iigu sugnayn in kuntu in kuntu haddii aan ahaa qultu inaan idhi huma warkaas hadalkaas faqad xaqiiqo ah calimta waad ogaatay hu shaygaa isaga waad ogaatay adig haddaan idhi waa og tahay taclamu waad og tahay maa waxa fii nafsii nafsadeyda ku jiro walaa aclamu aniga ma ogi maa waxa fii nafsika adiga nafsadaada dhexdeeda ahaaday innaka adiga anta adigu callaamu lguyuubi waxyaabaha maqan ka ku cilmiga le ayaa tahay meeshanna marka mowqif kaleo ilaahay nebiyullaahi ciisa uu soo joojinayo ayuu rabbi ka warramaa subxaanahu wa tacaala mowqifkaas oo ku tusaayo marnaba ilaahay inuunan jeclayn raallina ka ahayn in shirki loo sameeyo addoomo uu isaga abuuray in ilaahay lala simo marnaba inaanu ogolaanaynin alle waayo haddii uu alle arrintaas uunan ka qiiroonaynin nebiyullaahi ciisa dacwadaan lagu meeshaan lama hor keeneen oo lama dhaheen bal horta ka waran dadka adiga miyaa yidhi i caabuda mase marka nebiyullaahi ciisana de in la beri yeelana waa la rabaa dadkan nabi ciise sheeganayo inaynan waxba la wadaaginna meeshaa waa lagu tilmaamayaa ayb arrintu arrin weyn inay tahay oo towxiidku arrintiisu ay inay culus tahayna meeshaas waa laga waa waa waa waa alla waa ku bidhaaminayaa subxaanahu wa tacaala marka waid qaala allaahu hadalkaani goormau dha ma dhacay mase waa dhacayaayo qiyaamahu dhacayaa laba tafsiir baa ku jirta qaar waxay yidhaahdeen aimatu tafsiir hadalkaani hore u dhacayba su-aashaanina waa dhacday jawaabtaanna waa dhacday waxayna ahayd markii nebiyullaahi ciisa la qaaday oo la kor yeelay ee xagga samada la geeyey ayaa su-aashan la weydiiyey nebiyullaahi ciisa oo markaa waxaa la yidhi a anta qulta linnaasi itakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illaah waa markii kor la geeyey waayo oo inay dilaan intay isku dayeen ilaahay ka uu ka rafciyey oo uu kor geeyey su-aashan baa marka la su-aalay nebiyullaahi ciisa jawaabtan buuna bixiyey ayb suddi ayaana sidaas ku fasiray ibnu jariirna kaasuu rajaxay wuxuuna ku rajaxay aayadda gadaale ay imaan doonto in tucadibhum fa inahum cibaaduka wa in takfir lahum fa inaka anta alcasiizu اlxakiim oo wuxuu yidhi nebiyullaahi ciisa dad shirki iyo gaalnimo ku dhintay ilaahu haddaad doontana waa iska dhaafaysaa ma dhahaayo ile gaalnimada iyo shirkiga qofka ku dhinto naxariis alle inuunan rajaynaynin waa ogyahay marka wuxuu leeyahay macnuhu wuxuu yahay inta yacni adduunyada la joogo ayaa su-aashan la su-aalay nebiyullaahi ciisa sidaan uu ku jawaabay in tucadibhum fa inahum cibaadukana waxay tahay wa in takfir lahum macnaheedu waxay tahay hadday towbad keenaan ile waano wali waa la nool yahay hadday towbad keenaan ay kuusoo laabtaan fa innaka anta alcasiizu alxakiim halkaasuu marka isagu qariino ka dhigtay ibnu jariir tafsiirkaas buuna rajaxay tafsiirka kale marka waa yowmu lqiyaama waayo waana kan loo badan yahay ibnu jurayj iyo ibnu jurayj iyo qataade iyo ayaa sidaas ku fasiraya haddii marka tafsiirkan dambe la qabto oo yowmulqiyaamo waayo la yidhaahdo waid taani marka bimacnaa waidaa ayay noqoneen macno ayb waidaa yaquulu llaahu liciisaa saasoo kaleu macnuhu noqona lianna id waa darfun limaa madaa in id laga macneeyo bimacnaa idaa oo darfun limaa yustaqbalu laga macneeyo waa khuruujun can idaahiri waay daahirkii oo laga baxay waaye qariinay waxyaabay markaas u baahaneen qariinaduna da dabcan waxay iska noqo sida qaala laahuba ay u tahay lafteeda maadi ay u tahay haddana macnuhu wuxuu yahay un litaxaquqi wuquucihi oda marka ibnu jariir tafsiirka hore wuxuu ugu dhegan yahay waxay tahay id taanina yacni zamankeeda maadiga ma ka baxayso in tucadibhum ishkaa wain takfir lahum ishkaalka ku jirana waa laga baxaa sidaas ugu dhegan yahay tafsiirka hore kan dambena wuxuu leeyahay maya ee waa maxsharka qiyaamaha waay marka qiyaamaha la tago ayuu alle nebiyullaahi ciisa calaa ru'uusi alashhaad dadka dhexdooda ayaa la soo joojinayaa adiga miyaa dadka icaabuda yidhi ayaa la dhahayaa tafsiirkaas ayaana loo badan yahay in tucadibhum marka see looga jawaaba marka in tucadibhum aayadda marka qeybteeda dambe wain takfir lahum fa innaka anta alcasiizu alxakiim macnaheedu marka waxay leeyihiin iyaga tafwiid unbuu ka wadaa ilaah arrinta adaa iskale sidaas rabtaad yeeli kartaa unbuu ka wadaa waxaana ku tusaa macnuhu inuu sidaas yahay fa innaka anta algafuuru raxiim lama dhihin fa innaka anta alcasiizu alxakiimu yaasiyaaqaas marka yacni dembi dhaaf iyo inaan laga hadlaynin waa ka muuqataa ayb iyaga marka saasay uga jawaabeen inkastoo la yidhaha musxafka ibnu mascuud fa innaka anta algafuuru raxiima ku taala marka calaa kullin labadaa tafsiir baa yaa la maray cid kasto ee la caabudayna ilaahay waa soo istaajinaa waana su-aalayaa cid walboo la caabudaya dadka wan wanaagsan ah ee su-aal aan ka haraynin waayo arrintaano ma adaa dadkan faray inay ku caabudaan aayad waa tan waid qaala allahu yaa ciisa bna maryama a anta qulta linnaasi itakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illaahi qaala subxaanaka jawaabtu subxaanaka lagu bilaabay waayo waxaan ilaahay u qalmin marka la sheego subxaanaka in la yihaaho ayb oo ilaahay xumaanta caabta laga hufo fii suurati lfurqaanna waxaan ugu tegaynaa wayowma yaxshuruhum wamaa yacbuduuna min duuni illaahi fayaquulu a antum adlaltum cibaadii haaulaa'i am hum daluu sabiil maxay iyaguna dhahayaan qaaluu subxaanaka maa kaana yenbagii lanaa an nattakhida min duunika min wliyaa walaakin matactahum waaaabaa'ahum xataa nasuu dikra wa kaanuu qowman buuraa fii suurati saba iyadana waxaa ku jirta malaa'igta wayowma yaxshuruhum jamiica uma yaquulu lilmalaa'ikati ahaa-ulaa'i iyaakum kaanuu yacbuduun qaaluu subxaanaka anta waliyunaa min duunihim bal kaanuu yacbuduuna aljinna malaa'igtu waxay leedahay annaga nama caabudi jirin dadkan jin iyo shaydaan isku soo suureeyay caabudi jireen dadkii wan wanaagsanaa markii la yidhaah dadkan idinka miyaa dhumiyey sheega a antum adlaltum cibaadii haaulaa'i am hum daluu sabiil qaaluu subxaanaka maa kaana yenbagii lanaa an natakhida min duunika min wliyaa ilaahow annaga adaa nasahan oo ceeb ka hufan mana ku anagu maba noo habboonaba in adiga sokadaa in annaga nalaga dhigto dad lagu tiirsan yahay maxaan bannahay annaga dadkan iska dhimanayaan nahay xayaatada la geliyey xayaatada laga qaadayo oo la maamulayo baahida qabaan nahay saasay dhahayaan ayb nabiyullaahi ciisana qaala subxaanaka maa yakuunu lii mid walbaa marka tasbiixuu hormarina fiirin dadka marka ilaahay heyrkii in la caabudo oo dadku ay makhluuq wixii ilaahay lahaa inay makhluuq siiyaan dadka u tafaxaytay oo cilmiga u baranaya hadda oo dhahayo qur-aankan ka soo saaraynaa arrintaas inay bannaan tahay iyo xadiidan keenaynaa iyo yacni waxaasaan la imaanaynaa dadka dhahayo mowqifkan ha xasuusteen dadkan allah abuurtay nebina ma abuuranin malagna ma abuuranin owliyana ma abuurin dadka rabbigaa abuurtay cibaadada rabbigaa dadkan wuxuu u abuurtay inay isaga isaga isu dulleeyaan oo ay cibaado isugu dulleeyaan nafciga geybigaana isaga ay ka raadsadaan nafciga geybiga in isaga laga raadiyo ee dadkan ilaahay uma abuurin inay ayagu is addoonsadaan oo qaar qaarka kale ay caabudaan suuratu aali cimraanna waa kusoo marnayo walaa ya'murakum an tattakhiduu almalaa'ikata waannabiyiina arbaaban aya'murukum bilkufri bacda id antum muslimuun ayb qur-aanka ilaahayna laga heli maayo shirki baa fiican ama ilaahay oo dhahayo keyrkii ila caabuda laga soo heli maayo xadiidka nebigana laga heli maayo waa dad marka maskaxdu ou shaydaan dhagahooda yacni quluubtooda ou markaa wasakheeyey waayo waa waxaas oo kale ee markaa iyagu qabaan ayb wadkur xusid waqti qaala allaahu alla uu yihi yaa ciisa ciisow ibna maryama ina maryamo ahaa a anta adiga miyaa qulta yidhi oo tidhi linnaasi dadka ku tidhi aitakhiduunii iga dhigta aniga iyo wa ummii hooyaday ilaahayni laba macbuud naga dhigta dadka adiga miyaa ku yidhi labadaa macbuud oo min duunillahi alla sokadi ah meeshaa marka aluusi tafsiirkiisa yacni ruuxulmacaaniga wuxuu yidhi wastushkilat ilaayatu aayadda ishkaal ayaa laga keenayoo oo waxaa la yidhi biannahu laa yuclamu ana axada min annasaaraa ittakhada maryama ilaahan qof kirishtan ah oo nasraani maryam ka dhigtay ilaah lama oga lama haayo oo nasaaradu ciise waa caabudaan laakiin maryam ma caabudaan halkanna itakhiduunii wa ummiya ilaahayni baa ku taalo ishkaalkaa marka waxaa looga jawaabay buu yihi dhowr siyoota koowaad waxay tahay ciise maadaama ay ilaah ka dhigteen ciddii dhashayna inay ilaah tahaa ka laasimayso lianna alwalada min jinsi man yeliduhu ilmuhu waxay ku jinsi yihiin ciddii dhashay adigu waxaa tahay waalidkaana waa iska yahay waa noocaas hadaad adigu bani aadam tahay waalidkaa waa bani aadam haddii marka lagu yidhaha ciisa ilaah ah haddii la dhaho maryamna waa ilaaha waay macnaheeda ilaa iyadiyaaba ka weyn oo dhashay soo maaha ayb min baabi marka alluzuum waaye alaa ariiqi calaa ariiqi alilzaami lahum yaa sidaa loo yiri kan labaad ama jamcinta labaadna waxay tahay jawaabta labaad annahum lamaa cadamuuhaa tacdiima alilaahi sida ilaah loo weyneeyey markay u weyneeyeen uطliqa calayha ismu lilaah ilaah magaceeda magaciisaa lagu idlaaqay marka kamaa uطliqa smu rabbi cala alaxbaari wاlruhbaani fii qowlihi tacaala ittakhaduu axbaarahum waruhbaanahum arbaaban min duuni illahi kuwaas maadaama tashriica markii laga qaatay culummadii oo xalaal taxliilka iyo taxriimka laga qaatay maxaa lagu idlaaqay rabbiyaal in laga dhigtay maryamna markii la weyneeyey sida alle loo weyneeyo oo kale ilaaha laga dhigtay marka ilaaha lagu idlaaqi karaa marka sidaasay ka dhigantay macno saddexaad uu sheegayo wuxuu leeyahay abu jacfar alimaamiy ayaa wuxuu sheegay buu yihi can bacdi nasaaraba wuxuu ka sheegay أنه qad kaana فيma madىa qowm dad baa jiri jiray yuqaalu lahum la yidhaahdo almaryamiyaةu dad la dhihi jiray yacbuduuna maryama maryam yactaqiduuna fii maryama anahaa ilaahu maryam bay ka ictiqaadsanaayeen inay ilaah tahay markaasuu yihi wahuwa wla أwjuhi cindii tanaa igu haboon laakiin midaan hadda waxay u baahan tahay iyada lafteeda kutubulmaqaalaadka in la baaro oo adyaanta iyo maqaalaadka dadku waxyaabaha ay aaminsan yihiin kutub laga qoray baa jiro marka firaqu nasaara bal wax sidan qabo oo magacan maryamiyada la yidhaha in la fiiriyo waa fiican tahay haddii marka ay jiraan wax ishkaala male haddii aynan jirinna labada macno labada jawaab ayaa taalla marka qaala wuxuu yihi nabiyullaahi ciisa subxaanaka tanziihan laka nasahnaan baa kuu sugnaatay hufnaan ama usabixuka waan ku naaka waa ku hufayaa masder oo marka booskii uun caamilkiisii la dhigay waay maa yakuunu lii ani iima ahaanin oo iima dhab laha an aquula inaan dhaho oon idhaahdo maa shay laysa lii aniga ounan iigu sugnaanin bixaqin wax xaqa aan wax aan wax xaqa ku lahayn inaan sheegto oon dhaho saa anigu iima habboona laa'iqna iima aha yani marka waxaa weeyaan ma dhihin waayo warkaa macnihi oo usluubeysan aada loo oo markaa yacni usluub iyo adab adab ay ka muuqato bani aadamku marka wuxuunan xaqba u lahayn wuxuu rababa ha ahaado darajadu doonaba ha gaaree uluuhiye iyo rubuubiye xaq uma laha marnaba ma yeelanayo walidaalika tusaaleyaalu alla ka bixiyeyoo bani aadamka adiga haddii hadda lagu yidhaahdo hantida aada leedahay eed ku shaqaysato ninka aada soo wadatay ood shaqaalaha ka dhigatay inuu kula yeesho ma jeclid guriga ninkaad tiraahda ii dhis markuu kuu dhiso uu kuu dhammeeyo nus iyo nusaan uleenahay inuu ku dhaho ma jeclid ama uu kula sheegto aad uu ku yidhaahdo gurigan anaa iska leh ama waa kula leeyahay inuu ku dhaho ma jeclid ninna ma jecla sidaas sidee marka ilaahay sow gardarra ma noqonaysa in ilaahay dadkii khalqigii ou abuuray qaar ka mida in wixii ou lahaa lala siiyo daraba lakum maala min anfusikum hal lakum mimaa malakat aymaanukum min shurakaa'a fiima rasaqnaakum fa antum fiihi sawaa takhaafuunahum ka khiifatikum anfusakum tusaalahaasuuba ilaahay bixiyey subxaanahu wa tacaala idinka iyo addoommadiinna inay wax idinka dhexeeyaan ood shirka noqotaan oo inay idinla xisaabtamaan maalkaas yacnii aada markaa ka cabsanaysaan sidaas ma yeelaysaan cid yeelaysa male sidee ilaahay marka makhluuqiisa qaar ka mida makhluuqiisii qaar ka mida sidee marka loo leeyahay ilaaha abuurtay wax la leeyihiin dadkuna marka caamo xataa hadday doonaan ha ahaadaane waxay fahmi karaan waay arrintan waayo markay laba qof adiga oo caamo ah agtaada ay ku murmaan ama ay isku qabsadaan waxa lagu murmaayana ay yihiin cibaado oo nina uu leeyahay war cibaado alla waxaan waa cibaado sidaas iyo sidaasay cibaado ku yihiin allah keliyana iskale cibaadada haddaad keyrkiis u meerisana naarta ood ku dhimata naaraad ku waaraysaa ka kalena uu leeyahay maya waa u meeri ilaaha iskale yacni dadka wanwanaagsan ee saalixiinta ahna waad u leexin kartaayoo allaad ugu dhowaanay arrintaas qofka ugu yaray ugu cilmi yar hadduu fakeraayo wuxuu leeyahay war ninkan gartay haddaad shirki fashood cibaadada shirki ku samaysa naaraad ku waaraysaa waa khatar buu leeyahay waa gartay adigase kan kale ninkan kalena haddii aada su-aalow dib ula noqonaa ninka caamigaa wuxuu dib hadduu fakerayo wuxuu dhahayaa war haddaan owliyadan aada sheegayso iyo ambiyada iyo malaa'igta iyo cibaadadooda shaygan mar haddiiba cibaado lagu tilmaamay maalan baryadan tusaale usoo qaadanaynaa qofku markuu xaalad adag ku jiro nafci geybi ah inuu tuugo ninna hadduu yidhaha alla keliya iskale ka kalena uu yidhaahdo maya waad baryi kartaa waana u qayshan kartaa ilaahay keyrkiis dadka wan wanaagsan ninka caamigaa marka ugu yaraan waa inuu yidhaha war haddaan ka taga aniga ilaahay keyrkiis oon allah keliya qabsado maxaa igu dhacaaya qofku dhihi karta male ilaahay keliya haddaad barisa naaraa gelaysaa qofku dhahaya ma laha marka laba meel oo meelna halis naareed ay ka muuqato ninkan dhinaciisana halis naareed aynan ka muuqanin haddaad ka tagto waxa asaga jaabka ugu jira haddaad ka tagtood allah keliya aado adiga mar walba haddaad allah keliya caabudid khasaare ma qabtid laakiin haddaad keyrkiis adoo caabudaya dhimato ninkani nusuusuu kula dul taagan yahay wuxuu ku leeyahay waa waxaad ku jirtaa marka naar khatar marka haddii marka ugu yaraan haddaad badbaadadaada raadinaysid wadaaddaa iskhilaafay ma dhahayside xaggey badbaadada jirtaa baad leedahay wadaadow anigu haddaan sheekh fulaan iyo callaan haddaan iska dhaafo oon rabbiga i abuuray keliya aan baryoon caabudo ma dhibaa ii imaanayo maya halkaas ku joog marka nacam waxa kale iga daa nacam waa inta ugu yar waay nacam qofku ugu yaraan oo xaqiiqada ku ogaan kara laakiin haddii qofka uu iska yahay qof iska muqalid oo macangeg ah oo yacni keliya uun waxba waxayna u fiirsada aan rabin adduunyadeenna meesha halista u ah ama khatar ay ku jirto boqolkiiba lixdan toddobaatan haddii lagu sheegay meeshan halis baa ka jirto lacagtii iyo waxa aada haysato qaaliga meelaad soo dhiganaysaa ama dariiqaas maba maraysid laba dariiqoo dariiqna khatar waayo lagu yidhi dariiqa kalena waa waa ammaan lagu yidhi qofka caaqilkaa dariiqa ammaanka wixiisa la maraayo maxaa diinta saas loo yeeli waaye nacam maxaa markay diinta tahay loo dhahaa wadaadaanna wareeriye annaga nacam cid ku wareerisay male adaan fakerayni nacam caqligii maskaxdii ilaahay ku siiyey adaa rabta inaad xagga soo dhigata nacam oo rabta marka inaad wadaaddo indhaha intaa isku qabsato hebelow iyo hogaami un keliya nacam hadda kuwa dhahaya maxay xujo ku taagan yihiin dhahayo yaa allah qofka markuu yidhi ama maga asmaada alle intou qabsaday ayuu ku khasaaray adiga ilaahay ma taqaa yacni anigu ilaahaan aqaanaa adiga laakiin anaad itaqaanaa ilaahay ma taqaanid waxaas maxay tahay nacam qofka anaa anaad itaqaanaa rabbina ma taqaanid muslimnimo maba ahan been nacam ayb marka nin inuu dadka iska haysta rabo waay nacam oo dadka inay isagu rabbiyaal ka dhigtaan ay rabaan waxa marka sidaas uun isaga ag fadhiyana haddee rabbiyaal waaba ka dhigteen waxa noocaas oo kalea ayb waa nasiib darro iyo shar inteeda la-eg in kuntu qultuhu in kuntu haddii aan ahaa qultuhu inaan iri qultu inaan iri hu hadalkaas maqaaladaas oo itakhiduuniya wa umiya ilaahaynida faqad xaqiiqeeha calimta waad ogaatay hu isaga shaygaan haddaan dhahay rabbi o adigu waad ogaatay waad ogtahay taclamu waad ogtahay maa waxa fi aladii kii fii nafsii nafsadeyda dhexdeeda ahaaday walaa aclamu ma ogi aniga maa ay ladii kii fii nafsika nafsadaada dhexdeeda ahaaday ibnu khuseyme iyo culimo badan meeshan waxay ka bixiyeen ana lilaahi tacaalaa nafsan ilaahay inuu sifatu nafsi rabbi inuu leeyahay naf marka nafta alle nafta makhluuqa maa isku mida maya laysa ka milihi shay wahuwa samiicu lbasiir nafta makhluuqaadku waxay dhadhamineen mowd ta alle mowd maba dhadhamisaibnu khuseyme weliba waxaan filayaa kitaabu tawxiidka waaba ku bilaabayba sifatu nafsi buu ku bilaabay ayb aimadii waa horowna ka mid aha ibnu khuseyme imaamul aima la dhihi jiray bukhaari iyo muslim baa wax ka wariyeen saxiixa ugama aynan warinin laakiin waxbay ka wariyeen sidaasaa imaamul aima loogu bixiyey iyadana mashaakil jira waxaa ah marka wadaad hadda joogo nool inuu yidhaahdo marka ibnu culummada inuu kala tasniifiyo weliba kuwii hore xufaadda ahaa uu yidhaahdo kaas waxaas lagama qaato kaasna kan lagama qaato yacni ibnu khuseyme daarimi ibnu cabdilbar fulaan isagiyaa dad iska tasniifinaya halkaan u joogaan yani dad marka kun sano ka badan ay u dhaxayso oo yacni imaamnimadooda laga marqaati kacay buu wuxuu rabaa dadka ka celinaa marka dadku inuu xaraysta rabaa yani kaana ha yeelin kaas ha yeelin kaas ha yeelin intaasna yeel macnaheedu weligaa waxa fahmin waaye weligaa waxa fahmin inaka adiga anta adigu callaamu lguyuubi waxyaabaha maqan oo qeybka ka midka ku cilmiga badan ayaa tahay maa qultu lahum maa qultu lahum uma dhihin kuma oranin iyaga ilaa maa kii maahane amartanii aada i amartay bihi maagaba waxaad i amartay un baan ku ihi an icbudullaaha ay ucbuduu caabuda allaha alla caabuda rabbii rabbigay caabuda kan aniga ee abuuray wa rabbikum idinkana idin abuuray caabuda wa kuntu waxaan ahaa shahiidan mid goobjoogo oo xaadir oo markhaati ah calayhim iyaga dushooda markhaati ku ah maa dumtu muddata dawaamihi intii aan ahaa fiihim iyaga dhexdooda intaan daa'im ku ahaayoon dhex joogay intaan ku dhex sugnaa falamaa markii tawafaytanii aada i oofsatay ood i kor yeeshay kunta waxaad ahayd anta adigu alraqiiba midka ilaalinaya calayhim korkooda markaad aniga iga dhex bixisayoo kor i geysayna ilaahu adaa arkayay oo yacni markaa ilaalinayay ayb waa anta adigu markaa wixii ka dambeeyey markii isaga laga dhex bixiyey dadkoo kor la geeyey nasaaradaani waxa ay samaynayaan ma oga nebiyullaahi ciisa ilaahay laakiin waa ogyahay subxaanahu wa tacaala wa anta adigu calaa kulli shay-in shay dhammaantiisa korkiisa shahiidun mid markhaati ku ah baa tahay shay walba korkiisa in tucadibhum haddaad cadaabtid iyaga fa inahum in tucadib haddaad cadaabtid hum iyaga fa innahum iyagu cibaaduka addoommadaada waay wain takfir haddaad u dhaafta lahum iyaga haddaa u dhaaftana fa innaka adiga anta adigu alcasiizu alla addoomihiisa ka adagaa tahay alxakiimu ee falsan ayb marka wain takfir lahum hadday towbad keenaan wixii marka nool ayb haddii kalena arrintu waa tafwiid uun ilaahay u bandhigayo arrinta ayb meesha marka wuxuu yidhi nabiyullaahi ciis maa qultu lahum maa qultu uma dhihin lahum iyaga kuma oranin ma aanan ku dhihin ilaa maa ila aladii kii maahane amartanii aada ifartay bihi maagaba muxuu ahaa marka an icbuduu ay ucbuduu caabuda allaha alle rabbii rabbigay caabuda wa rabbakum rabbigiin caabuda marka laba arrinba waa laga qaadanayaayo ciise inuu addoon ilaahay ahaa kow ilaa amarka isagana waa ku jiraay waxaa kaloo laga qaadanaa rabbii wa rabbikum markuu wa rabbakum markuu leeyahay marbuub inuu ahaa isaga in rabbi loo ahaa in la abuuray la maamulaayo la leeyahay la barbaariyo axad sidaas ana rabbi ma noqdo marka wa kuntu waxaan ahaa shahiidan ku markhaati ah calayhim korkooda ku markhaati furo maa dumtu muddata dawaamii intaan ahaa fiihim iyaga dhexdooda intaan ahaa falamaa markii intaan dhex joogay intaas unbaan markhaati ugu ahaa falamaa markii tawafaytanii aada i kor yeeshay ood i oofsatay oo xaggaaga aada ii qaaday kunta waxaad ahayd anta adiga rabbiyow alraqiiba kan ilaalinaya calayhim korkooda midka ilaaliyaad ahayd wa anta adiguna calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisa shahiidun midkii markhaati ku abaad ayaad tahay ayb baqowi meeshan marka wuxuu yihi fain qiila haddii la yidhaha kayfa طalaba اlmakfirata lahum wahum kufaar sideebuu dembi dhaaf ugu dalbay ayagoo gaalo ah wa kayfa qaala sideebuu u yidhi wain takfir lahum fainaka anta alcasiizu اlxakiim wahada laa yaliiqu bisu'aali اlmakfirati kuma habboona qiila waxaa la yihi marka ama alwalu famacnaahu in tucadibhum biiqaamatihim calaa kufrihim haddaad ku cadaabto ilaahow gaalnimada ay joogteynayaan ay dulnagi yihiin haddaad ku cadaabto iyo wain takfir lahum haddaad u dhaafto bacda aliimaani markay rumeeyaan ka gadaaleh marka wuxuu yidhi wahada yastaqiimu calaa qowli suddiy tafsiirkan marka qowlka suddi waa ku toosnaana qowlka suddi muxuu ahaa hadalka su-aasha nabiyullaahi ciisa waxaa la su-aalay yowmulqiyaamo maahane markii la kor yeelay baaba la su-aalay warkan marka towjiihan waa ku waa ku san yahay ayb ina hada su-aala qabla yowmi اlqiyaamati inay ahayd lianna aliimaana laa yanfacu fi lqiyaamati ile haddii qiyaamo la jooga iimaan ma anfacaya in markaa rumayn markaa la rumaynayo wa qiila waxaa la yidhi hada fii fariiqayni minhum laba koox waaye macnaahu in tucadib haddaad cadaabta man kafara minhum qoladii iyaga ka mid oo kufrisay wain takfir haddaad u dhaafta liman aamana minhum laba qolo waay marka ilaa nasaarada kuwa rumeeyana waa laga helay wa qiila waxaa la yihi laysa hada calaa wajhi طalabi اlmakfirati maba ahan walow kaana kadalika hadduu sidaa ahaan lahaa laqaala fainaka anta algafuuru الraxiim ayaa la dhihi lahaa walaakinahu calaa tasliimi اlmri wa tafwiidihi ilaa muraadihi ilaahu adaa sidaa doonta ka yeelaya arrinta anu wax ii yaallo maaha wa ama su-aalu thaanii su-aasha labaad fakaana bnu mascuudin radia allaahu canhu yaqra'u ibnu mascuud wuxuu aqrin jiray wain takfir lahum fainaka anta algafuuru الraxiim wakadalika huwa fii musxafihi wa ama cala alqira'ati اlmacruufati qiila fiihi taqdiimu wa taakhiiru baa ku jira taqdiiruhu in takfir lahum fainahum cibaaduka wain tucadibhumna fainaka anta alcasiizu اlxakiim ilaa alcasiizu alxakiimu taasaa ku habboon oo cadaabkaa ku habboon ayb waqiila macnaahu in tucadibhum fainahum cibaaduka wain takfir lahum fainaka anta alcasiizu fi lmulki alxakiimu fi lqadaa'i sidaana waa la yidhi buu leeyahay aayaddan marka in tucadibhum fa inahum cibaaduka nebigu sala allahu calayhi wasalama keligeed buu habeen dhan ku tukaday bihaa yarkacu wa bihaa yasjudu iyadoo ku rukuucayay iyadoo ku sujuudaya ragcad kasto salaatuleylkiisa aayaddan bis buu ku akrinaya mana dhaafaynin halkan aayad bis waxaa laga qaatay meesha hal aayad marka in lagu tahajudi karo waa ku tadaburaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam aayadda marka macaanideedu aada ugu tadaburaya xadiid waxaa marka isagana imaam muslim uu wariyey min xadiidi camr bni اlcaas nabiga sal l slam inuu yihi nabiyullaahi ibraahim inuu ka yidhi rabbi inahuna adlalna kaiira min الnaas faman tabicanii fainahu minii alaaya waqowli ciisa in tucadibhum fainahum cibaaduka wain takfir lahum fainaka anta alcasiizu اlxakiim farafaca yadayhi marka labadiisa gacmooduu nebiga kor u qaaday waqaala wuxuu yidhi allaahuma ummatii wabakaa nebigu wuxuu yidhi ilaahu ummadeyda waana ooyey ummaddiisu u duceynayaa faqaala allahu caza wajala alla wuxuu yidhi yaa jibriilu jibriilow idhab ilaa muxamedin muxamed u tag warabbuka aclamu rabbigaa baana kaa oge fasalhu su-aal maa yubkiika maxaa kaa oysiinaya dheh rabbigaana isagaaba kaa og jibriilow faataahu jibriilu jibriil waa u yimid fasa'alahu waa su-aalay faakbara rasuulu llahi sal l slam bimaa qaal nebigu wuxuu u sheegay wixii uu yidhi faqaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi yaa jibriilu idhab ilaa muxamedin muxamed u tag faqul waxaa tidhaa innaa sanurdiika fii ummatika walaa nasuu'uk ummaddaada sha'niga ku saabsan waa kaa raalligelinaynaa walaa nasuu'uka mana ku xumaynayno yani marka ummaddaada waa wax wanaag baan siinaynaayo shafaacada marka yacni iyo badbaadada aakhiro la badbaadayo qeyb weynay ka helayaan ayb kuguna xumeyn mayno ayb marka aayaddan marka ayaa iyadana xadiidkaa saas u waafaqsan qaala allahu hada yowmu yanfacu الsaadiqiina sidquhum qaala allahu alla wuxuu yidhi haadaa kani yowmu maalin waa yanfacu الsaadiqiina kuwa runta sheego ou anfacayo sidquhum runtooda ay anfacayso lahum waxay leeyihiin jannaatun jannooyin jannooyinka oo tajri ay dureereyso min taxtihaa min taxti qusuurihaa wa ashjaarihaa alanhaaru wabiyaalo ay dureerayaan khaalidiina xaal ay yihiin kuwii waaraayo fiihaa jannaadkaa dhexdooda ku waaraya abaddan weligood radia allaahu alla waa raalli noqday canhum xaggoodu ka raalli noqday waraduu iyaguna way raalli noqdeen canhu rabbi xaggiisay ka raalli noqdeen dalika kaagaas huwa isagu alfawzu liibaan waayo alcadiimu aada u weyn qaala allahu alla wuxuu yidhi haadaa kan yowmu yanfacu saadiqiina laba qiraa'a ku jirta xarafkan yowma yanfacu saadiqiina in la dhaho iyo yowmu yanfacu saadiqiina yowmu marka la yihaahdana waa la icraabay yowma marka la yihaahdana waa la bineeyey duruufta sidan oo kale oo id iyo waxa la midkaana iyo yowmadan iyo marka ejumal yaa loo idaafeeyaa oo jumla ficliya marka loo idaafeeyo ficligu inuu maadi yahay inuu mudaaric mucraba uu yahay wax ka dhexeeya ma laha hadduu maadi yahay marka binaha la doortay wakhtar binaa binaa matluwi ficlin buniya ayb marka uu yahay ficilka ka dambeeya mudaaric oo mucrab uu yahayna labadaba waa bannaan tahay nacam oo binahana waa bannaan yahay waxana waa bannaan yahay sidoo kale icraabtuna waa bannaan tahay nacam ayb waa meesha marka uu dhihi jiray ibnu maaliga waman banaa falan yufanadha ayb meeshaas marka yacni yaa aayadda marka shaahid u noqonaysa waqabla ficlin mucrabin ow mubtadaa waqabla ficlin mucrabin waa mudaarici ow mubtadaa acrib waman banaa falan yufanadaa sidaas u ahaa qaala allaahu alla wuxuu yidhi haadaa kan yowmu maalin waa yanfacu saadiqiina kuwa runta sheego ou anfacayo sidquhum runtooda oo ay anfacaysa ninkii run sheegay runtiisa maalin ay anfacayso ka kale isaga markaa de beenta sheegay ee ilaahay inuu been u sheegay isku dayana waa meeshaa waa ku fadeexoobayaan lahum waxay leeyihiin jannaatun jannooyin bay leeyihiin tajrii ay dureereyso min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaalo khaalidiina xaaleyihiin kuwii waaraya fiiha jannaadka dhexdooda abadan weligood radia allaahu alla waa ka raalli noqday canhum xaggoodu ka raalli noqday waraduu way ka raalli noqdeen iyagana canhu rabbi xaggiisa allah subxaanahu watacaala xaggiisa iyagana way ka raalli noqdeen daalika kaagaasi alfawzu liibaan waay alcadiimu aada u weyn lilaahi alla unbuu u sugnaaday mulku samaawaati samaawaadka maamulkooda mulkigooda waalardi dhulka mulkigiisa alla unbaa iska leh iyo wamaa waxa fiihinna ku dhex jiro cir iyo dhul ciraryaale iyo dhul waxa ku dhex jiro alla unbaa iska leh wa huwa alle calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisa qadiirun qaadirun midkii awoodo waay alle hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi waaalihi waasxaabih